in ka badan lix boqol oo tahriibe ayaa muddo afar maalmooda ku gaadhay dalka yemen waxaa la sheegayaa in carruur fara badani ay ka mid ahaayeen tahriibayaashaasi waana markii ugu horreysay ee muddo sannad ka badan oo ay carruur intaa leegay ka mid noqdaan tahriibayaasha dalkaasi gelaya warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada sancay nooga soo diray waryaheenna jacfar kukaay dadkan oo ay tiradoodu lix boqol ka badan tahay ayaa dhammaantood waxa ay ka soo degeen xeebaha gobolka shabwe ee koonfur bari yemen taasoo ka dhigan in guud ahaan dadkaasi ay ka soo ambaqaadeen xeebaha gobolka bari ee dalka soomaaliya waxaanay dhammaantood gacanta u galeen ciidamada ammaanka gobolkaasi oo iyaguna gaarsiiyey xerada qaxootiga soomaalida ah ee alkharaz qunsul xigeenka soomaalida ee magaalada cadan xuseen xaaji axmed oo aad ula socda arrintaasi ayaa iiga waramay tirada saxda ah ee dadkaasi iyo weliba qeybaha ay isugu jiraan afartaa maalmood ee lasoo dhaafay waxaa la sheegayaa meelaha ay dadka kasoo degaan gaar ahaan gobolka shabwa inay soo gaareen dad gaaraya ilaa lix boqol iyo soddon qof oo dumar iyo caruur iyo dad dhalinyaraha isugu jira maalmahaasi dadkaasi waxaa laii sheegay boqolkii soddon inay soomaali ahaayeen inta kalena ay ahaayeen waddankan aan deriska nahay etoobiya dadkaasi boqol iyo toddobaatan dumara ayaa ku jiray iyo konton carruura marka waxaad moodaa in ay siyaadayaan wixii aan badxiranka ka hor dadkii ugu dambeeye yimaado dumar dumar ilaa heerkaasa kuma jirin marka waxaad moodaa inay hadda ka badan yihiin dumarkii lagu aqoon jiray maalmihii u dambeysay muddadaasi afarta maalmood ah ee ay dadkaasi tahriibayaasha ay xeebaha yeman ka soo degeen waa labadii maalmood ee ciidda ka horreysay iyo labadii ka dambeysay iyadoo taasi ay ka markhaati kacayso fikirka ay tahriibayaashu rumaysan yihiin oo ah in maalmaha ciidda si fudud looga tallaabi karo soodinta u dhaxaysa yeman iyo sacuudiga xilligaasoo ay nasiino iyo damaashaad ku jiraan ciidamada ilaalada xuduudaha boqortooyada laakiin aaminsanaantaasi waa mid waxba kama jiraanah oo ay qaxootigu iyaga uun iska dhaadhiciyeen sida uu ku waramayo xuseen xaaji axmed oo intaasi ku daraya in xayndaab adag lagu wareejiyey xadka dadkii hore yeman ugu sii sugnaana ay kari la'yihiin in ay ka tallaabaan
sidaad og tahay xadka sacuudiga wuxuu noqday meel qara oo aan la mari karin iyo meel askari waardiinaya iyo meel silig ku xiran yahay marka laga gudbi karo oo jirta ma jiraan intii ka horreysay horey usoo gashay ama sanadii hore ama bilihii hore lasoo dhaafay oo qaar badan oo kamid ah inay xadkaasi ku rafaadsan yihiin ayaa horey u geli lahaa haddii la gelayo marka arrintaasi waa been ay dadka soomaalida iska dhaadhiciyeen marmarsiyana uga dhigteen ayaga qar iska tuurkooda ay ay damacsan yihiin inay naftooda ku halligaan dadkan ayaa waxaa la sheegayaa in ay isku xidhan yihiin ilaa xeebaha boosaaso hami xoogganna uu ka hayo in ay badda soo galaan iyadoo ay jiraan tahriibayaal socod isku soo diyaarinayay oo maalmihii lasoo dhaafay ay ciidamada bilayska boosaaso qabqabteen tallaabadaasoo uu qunsul xigeenku maamulka puntland uga mahadceliyey waxaan u mahad celinayaa maamulka puntland iyo gaar ahaan ciidamada nabadgelyada ee magaalada boosaaso tilaabooyinkaas ay sameeyeen waxaana ka codsanayaa inay arrintaasi joogteeyaan mar walba dadkaasi ay hadda qaqabteen iyo kuwa soo gaaray waa dadkii isku gaaray xeebaha soomaaliya muddadii saddexda bilood ee badxiranka jiray wax kale oo ujeedo kale oo maslaxad kale oo ku jirta khatartaasi badda ah iyo midda ka dambaysa xadka sacuudigaaba meel aan waxba laga helaynin oon cidna u gudbi karin inay dadku intaasoo dhan isku soo kharash gareeyaan oo isu soo biimeeyaan iyadoo xilligan ay saansaan fiican oo midnimadii soomaaliya iyo soo noqoshadeedii iyo nabadgelyadeedii ay muuqato oo baarlamaankii la la dhaariyey marka iyadoo saansaankaasi ay jiraan inay weli dad nafsadooda haligaya inay weli so inay weli socdaan waa waxaad looga noqotaafaro waxaa iska caadi noqotay in dhammaadka bisha ramadaan iyo bilowga bisha xigtaaba ay tahriibayaal aad u fara badan ka soo degaan xeebaha yeman laakiin tiradan aadka u badan marka loo eego maalmaha yar ee ay soo caga dhigteen ayaa la yaab ku noqotay saraakiisha ciidamada ammaanka xeebaha yeman iyo weliba madaxda hay-adaha arrimaha qaxootiga daneeya jacfar kukaay v o a sanca